gudoomiyaha degmada qardho ee maamulka puntland cabdisiciid qaale ayaa xarigga ka jaray wado laami ah oo laga hirgeliyey magaalada qardho ee gobolka karkaar taasi oo lagu dhisayo iskutashi bulsho iyo maamulka ah munaasabadda xarigjarka wadadani ayaa waxaa goobjoog ka ah maamulka degmada qardho xubno ka socday golaha deegaanka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi gudoomiyaha degmada qardho maamulka puntland cabdisiciid qaal ayaa horeyn ka warbixiyey dhismaha wadadan iyo marxaladii ay martay waxaan joognaa wadada jaamacadda bariga afrika iyo iskuulna waawi ee xaafadda xingood sare wadadatan oo dhammaystirantay oo maanta si rasmiya aan u daafurayno wadadatan waa hal kilomitir oo wax yar dhiman waxay ku taallaa runtii meel muhiim ah waxaa isticmaala xaafadda xingood sare waxaa isticmaala iskuulka nawaawi iyo ardadiisa iyo macallimiintiisa waxaa isticmaala ardayda jaamacadda iyo macallimiintooda oo dad aad u tiro badana waxaa isticmaala booyadaha biyaha magaalada keena waxaa isticmaala baabuurta dhagaxa iyo niiska magaalada keena waxaa isticmaala beeralayda kubo iyo oo magaalada dhinaca galbeed ka xigta waxaa isticmaala dadka sool u baxaya miyiga sool oo dhan runtii waddadatan waa waddo mayn ah waa waddada dhanka saxmadda iyo isticmaalka ku soo xigta waddada guud oo magaalada dhex marta runtii waddadatan in la dhammaystiro hadaf bay ahayd inaan ku guulaysannona waa ku faraxsannahay qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay xarigjarka ayaa iyakuna dhankooda ka mahadceliyey barnaamijkan daafurka waddadatan nawaawi ilaa iyo jaamacadda bariga afrika runtii anoo ku hadlaya guddiga afkiisa guddiga horumarinta magaalada qardho aad bay noo fadxarig gelinaysaa waddadatan oo isticmaalkeedii iyo quruxdeedii iyo waayaheeda laga soo sheekeeyey inaan maanta barnaamijkan nasiib u yeelanno inaan annaga iyo degmada oo iskaashanayna aan barnaamijkan dhammaystirno shaqooyinka muhiimka u ahaa shirkadda inay waddada ku fuliso aynu soo dhammaystirnay maanta waxaynu taagannahay furitaankeedii waxaan rabnaa hal fariin inaanu dirno fariintaas waxay tahay maadaama shaqadii weli shirkadda ay u harsan tahay maxaa la yidhaahdaa loo habeeyey qaabkeeda hadday noqon lahayd nidaamka maaragtay dhismaheeda hadday noqon lahayd qualitigeeda hadday noqon lahayd shaqo waan ku faraxsan inaan ka soo qayb galno daahfurka waddada isku xirta iskool dhawaawi iyo jaamacadda bariga afrika waddadaasoo cabirkoodu uu yahay hal kilomitir oo waxyar dhiman waxaan ku faraxsan waddadaani inay tahay waddooyinka wadda ugu muhiimsan puntland ayaa waddo dadaallo lagu horumarinayo dhismaha waddooyinka puntland